mas-uuliyiinta somali post ee boostada soomaaliya iyo boostada jabuuti ayaa kala seexday maanta heshiis labada boostood ay ku wada shaqaynayaan iyadoo dhinac kalena farsamayaqaan ka tirsan boostada jabuuti ay tobabar toban maalmood u bilaabeen maanta farsamayaqaan ka howlgala boostada soomaaliya wasiirka warfaafinta boostaha iyo isgaadhsiinta jabuuti cabdi yuusuf suge oo furay howlahan ayaa iiga waramay in hawshanu ay tahay mid lagu gacan qabanayo somali post arrintaasina waxay ku soo beegantay wakhtigan oo boostii soomaaliya muddo badan ee ka maqnayd shaqooyinkeedii sababahana waa la wada garanayaa maanta halkakan waxaa weeyaan boostii jabuuti baa gacan qabanaysa shaqaalaha boosta soomaaliya waxaana aad ugu rajaynayna annaguna haddaan nahay dowladda jabuuti in ay soomaaliya wixii howl soo gaadhay ka kabato wixii shaqa xumi ku yimid dhinaca ka baahay muddadaa badan in ilaahay ka soo kabo annaguna waxaan u joognaa walaalayaa leenahay hooyo heyba waan ila garab joognaa aqaladeeda aan furaynaa xafiisadeeda o dhan baan u furaynaa shaqada halkoogiina waan la qabanaynaa waana u qabanaynaa inta ay halkeedii dib lugahaas kugu soo taagayso ee shaqadoodii meel kaalinka buuxda ka galayaan aad baana ugu rajo weynahay inuu arrintaas si fiican ku dhammaan doonto waxaana u rajaynaynaa tababar wanaagsan mar kastana waan i garab joognaa baan leenahay walaalaayo sida kalena waa inagii ogaayo madaxweynaha dalku mar walba isaguna soomaaliya aad buu u daneeyaa waayo waa gacanta iyadii labaad siba kuma kala maarmayno waxaan leenahay soo dhowaada dalkiinnii labaad ee jabuuti baad joogtiin shaqa wanaagsan waa u rajaynaya insha allahu tacaala agaasimaha guud ee waaxda boostada soomaaliya saacid xoki jaamac ayaa isna ii faahfaahiyey tababarkani wuxuu ku soo kordhinaya boostada soomaaliya iyo siday uga faa'iidaysanayso sidaad og tahay boostada soomaaliya dhowr iyo labaatankii sano oo burburka soomaaliya jiray way dambaysay ma uusan fulin adeegii boosto sidaas daraaddeed tababarka kan waa tababar aad xoog badan loo saaray oo labada wasaaradood iyo wasiirada labada wasaaradood geelle iyo wasiir cabdi ay markii ugu dambeysay ay maaragtay isla isla isla garteen iyadoo markaasna culayska lagu saaray u b u in soomaaliya la tababaro shaqaalaha boostada islamarkaasna lagu tababaro dalka jabuuti waayo dalka jabuuti dal annagu aanu walaalanahay weeyaan dad dadkay imaatinkiisu ma nagu dhib badna diyaaraddu hal saacay bar baan usoo soconaynaa waxay ka dhigantahay marka boosti soomaaliya waxay ku dhex shaqaynaysaa halkan jabuuti
boosta soomaaliya hadda way shaqaysaa waxay yimaada warqadaha yimaada walow aysan jirinin inaan weli aanu dirnay oo aanaan dirinin laakiin waan jecelnahay inaan dirno farqalab yar oo qalabkii boostada lagu diri lahaa sida iskriimadii iyo waxyaabaha noocaasa frankbulooyinkii ama istaamiskii oo aanaan weli aysan waxismin laakiin boosto way waxaynaysaa lakiin waxaan jecelnahay marinka ama saldhigga ugu weyn inuu noo noqdo jabuuti waayo waxaa weeyaan ayadii oo distancegeedii noo dhow yahay imaanshahanagii oo maaragtay aad ugu dhow iyo ayada oo dee dadkii uu yahay dad walaalo ah oo wada dhashay
marka agaasime waa la ogyahay boosta soomaaliya magacii lahaan jirtay qaabkii u shaqayn jirtay lacaga ayay ku soo diri jireenba soomaalidu boosta oo laisku soo diri jirayo qofkii dibadda ku maqan baa lacag soo dirayo boostu ugu soo hagaajinayo qofkii kale soomaaliya gudaheega joogaa ka qaadanayo ma u malaynaysaa maanta in hawshaas soo noqon karto xaaladda markaad eegto walaahi soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad soo kabasho waa runtaa waayo bosta banki baa la dhihi jiray way jirtay iyadoon xawaaladaha kan iyo hadda aysan jirin banuugtan hadda dadka private bankigan ma aysan jirinin soomaaliya marka xaaladka xaaladdaa kabasho waxay u saamixi kartaa wakhti dhow in ay ay ka soo dhalasho wasaarad walba ama hay-ad walba oo dalka soomaaliya ah kaalinteedii hore inay ka soo dhex muuqato wakhtiga dhow waan rajaynayna haddii la yidhahdo xildiid maxamed magare oo ah mas-uulka boostada jabuuti u qaab farsamada tababarkan ayaa iiga waramay tababarkan hawlihiisa tababarkani waxaa ujeedadiisu ay tahay sidii boosta soomaaliya loo gacan qaban lahaa ee wax soo saarka boostaha adduunyada kaleba ay hirgeliso looga hirgelin lahaa boostada soomaaliya markaas dad boostada dee shaqadoodu maanta ay ku u tahay si looga bilaabi lahaa asaaska oo wax soo saarka boosta inta qaybooday yihiin alaabta kolkay timaado sida loo qaybin lahaa sida xisaabaadka adduunyada iyo lacagaha adduunyada boostada lagu kala qaato oo loo beri lahaa nidaamkooga ay u kala socdaan sida loola macaamiloon lahaa macaamilaadka iyo bulshada adeega bulshada sidii loo hirgelin lahaa ee bulshada maxay ahaydeen loo raaligelin lahaa ee wax loogu qaban lahaa loogu ta'kulayn lahaa sideed u wada shaqaynaysaan marka boostii soomaaliya halkana wax lagu soo dirayaa inigaa usii gudbinaya waa sidee arrintu
arrintani waa arrin iminkaba iska jirto dalkan emiraadka iyo iminkaba boosadani soomaaliya adeegtoodu alaabtoodu ay martaa laakiinse wax yar baa mara oo waxa weliba fudud ah marka waxaan doonaynaa anaguna in halkaa iyo meel kasii sarrayso aan boosta soomaaliya la gaadhno shaqaalaha markaad boostada soomaaliya ka hawlgalay iminka tababarka aad u samaynaysaan ma xafiiska halkan bay ka hawlgelayaan mise xaruntii halkan muqdisho xaruntii halka ay muqdishoy tegi doonaan laakiin cid ka mid ah iyaka iyo halkan joogaysa rabadaan muuse v o a jibuuti